SBS Radio.
dor maxamed ibraahim shakuul waa sheekh caan ka ah culummada soomaaliyeed waa doktor haysta shahaadada b h d da waxna ka dhiga jaamacad waa ganacsade sheekh shakuul wuxuu isu soo sharaxay doorashadii hore ee madaxweynaha jubbaland haddana mar kale ayuu isla jagadaasi u sharaxan yahay sheekh shakuul kusoo dhawaaw idaacadda s b s maxaa kugu dhaliyey inaad mar kale isu soo sharaxdo madaxweynenimada jubbaland waan salaamaya adiga iyo tiimamkaaga oo dhan intaa kadib waa jirtaa waa markii labaadan isu soo sharaxayo markii hore jubbaland bilow bay ahayd hamiga ugu weyneyn lahayna markaa wuxuu ahaa inay aasaasanto jubbaland state of somalia inay dhalato dowlad goboleedka jubbaland kaasa hamiga koowaad ahaa hamiga labaadna wuxuu ahaa marka in aniga hadday ii suurta gasho aan ka noqdo madaxweyne mid waan ku guuleysanay oo waan aasaasinay statekii kadibna waxaan istusnay intii khilaaf la gelin lahaa wixii markaa dhacay oo runtii doorasho saxa ma ahayn qaab boobsiis ahoo yay wax isaga dhaceen intii marka ama dhiig daadan lahaa ama jubbaland asaaskeedu uu maaragtay burburi lahaa ama uusan hirgeli lahayn waxaan ka doorbidnay inaan maaragtay caruurteena dib u liqno barnaamijkii socdayna aan taageerno xaqiijino hadafkii koowaad ee muhiimka ah in la gaaro sidaasay igu dhacday doorkii hore sida aada la socoteen in badan oo kamid ah caalamka iyo booliskii ama xsiya ixsaayaadkii la sameeyo o dhan waxay muujinayeen inaan anigu ahaa qofka ugu horeeyey oo taqriiban lixdan iyo afar dhibic shan markii qiyaasaadkii la sameeyey inta kaloo laisku daray murashaxiinta kaloo laisku daroo dhanna ay soddon iyo dhowr isku ahaayeen numberka ay heli lahaayeen haddii markaa doorasho la qaban lahaa marka halkaa waxaa kasoo baxday inay dadku u baahan yihiin maxaanku idhaahdaa hogaan fiican oo qof wax qaban karo wax bajadi kara si un baana laga yaabaa inay igu igu tuhmayeen hadda way ka duwan tahay arrintu sidii hore jubbaland hadda way dhisantay waa state ka tirsan dalka federaalka soomaaliya looma cabsi qabo burbur loogama loogama cabsi qabo ninkii qabta iyo reerkii qabtaba jubbaland way jiraysaa sideeday ahaanaysaa dhowaan waxaad ku dhawaaqdeen gole ay ku midaysan yihiin musharaxiinta oo adiga guddoomiye lagaa dhigay marka golahaas musharaxiinta maxaad ku midaysantihiin oo in ka dhexeeyo markaas aada isku afgarteen waxaan isku raaxsannahay hal shay halkaasina waa waxaa la yidhaha golaha musharaxiinta isbedel doonka isbedel inuu jubbaland ka dhaco ayaan u soconnaa intaasaan ku midaysannahay maamulka hadda jira toddoba sano ayuu joogay wuxuu qaban karay waa uu qabtay haddana wuxuu marayaa meel uusan uusan waxba dhaafin karin meeshuu hadda marayo oo hadda waa dhowrkii sano ugu dambeeya wax hadda la taaban karo oo maanta kusoo kordhay ma jiro hadday dhismiya horumar iyo dib xoreyn iyo maxaanku idhaahdaa dib heshiisiin waxay dooniba ha ahaato marka maamulkii hadda wuxuu gaadhay peak ama meesha ugu sareysa cirifka ugu sareeya meel uu hadda waxu dhaafin karaana ma jirto saas darteed waxaa loo baahaya isbedel horle dhiig horle inuu meesha yimaado taasaanu marka ku midaysannahay inuu isbedel dhaco doorasho cadaalada oo xor iyo xalaala inay dhacdo ninkii marka ilaahay u calfaba taasaanu ku midaysannahay waa gartay marka jubbaland dabcan waa gobollo soomaaliya dagaaladii sokeeye aada ay u saameeyeen gaar ahaan magaalada kismaayo qabiilo badan soomaaliya oo dhan baa degta ilaa sodomeeye qabiil baa lagu tilmaamaa inay degan yihiinoo mid walba uu sheegto ama anaa ugu badan ama anay ahayd inuu xukumo adiga haddii lagu dooran lahaa madaxweynenimo ummadaas soomaalida ah meesha degan sideed isugu keeni lahayd oo qabiliyadda uga saari lahayd oo maamul u dhexeeya ugu samayn lahayd
waa waxa ugu weynaan u socdo isu keenida iyo dib u heshiisiinta ummadda anigu haddii ilaahay qadaro inaan jubbaland madax ka noqdo waxa ugu horeeya ean ku dadaali doono waxa weeye waa cadaaladda wey marka nabad iyo cadaalad iyo horumar saddexda qodob baa isuukay xiga nabad inay dhalato oo la helo nabad ilaa xad iyadoo lisbi ah ana way jirtaa ama kooban oo kaastan magaalada kismaayo nabada in lasii ballaariyo oo ay ka dhalanayso wax badan sida dib uxoreyn iyo wax lamida cadaalad inay dadkii helaan qof reer jubbalanda qabiilkuu doonay ha ahaado lama rabo inuu dareemo inuu yahay muwaadinka labaad ama second class citizen inuu dareemo lama rabo qof walba waa inuu madaxiisa kor u qaadaa ogaadaa in dalka iyo dadka iyo resourceska hantida loo siman yahay maamulka jagada dhaqaalaha loo siman yahay waa inuu qof walbaa dareemaa cadaalad waa inuu dareemaa waa inayna qolana la imaanin waxa layidhaha sadbursi taasaa marka ayaa marka waxyaabaha keenaya dagaalada waxaa kamid a dadku in badan oo kamid a waxay dareemayaan sadbursi waxay dareemayaan boob bay dareemayaan waxay dareemayaan marginalization ama in dadkii la liidayo oo maaragtay lagu tumanayo taasaan ka saaraynaa insha allahu tacaala cadaaladaasaan ayaan ku dhaqaynaa kadibna waxaan ku xijinaynaa shayga la yidhaahdo horumarka waxay u baahan yihiin horumar dhismay u baahan yihiin iskuullay u baahan yihiin isbitaallay u baahan yihiin shaqooyin bay u baahan yihiin dhalinyarada nolol iyo rajo in loo abuuray u baahan yihiin maxaan ku yidhaha shaqaale ayaa loo baahan yahay infrastructurekii baa loo baahan yahay haddii dadka marka nolol noocaasa loo abuuro qabyaaladu way iska yaraanaysaa ta kale waxaasoo dhan ka muhiimsa waxa weeye jubbaland waa dhul barwaaqo ah oo ku filan soddon qabiil baa hadda af ku dhufatay soomaali oo dhan jubbaland deegaan ahaan dhul ahaan baxad ahaana way ugu filan tahay resourceska iyo barwaaqada meesha taalana kulligeed way ku filan tahay marka waxa la isku ciriiriyo meesha ma yaalaan waa gartay nidaamka doorashada dabcan guddi doorashaa loo magacaabaa dowladda caadiyan magacooda nidaamka uu u socdo doorashada iyo sida hadda xildhibaanada loo soo xulayo sidee u aragtaan musharaxiin ahaan adiga weliba gaar ahaan arrintaa runtii waxaan dareen aada weyn baan ka qabnaa horta midda koowaad ee guddiga doorashada waxaa soo magacaabay madaxweynaha waa sax laakiin dastuurku wuxuu qabaa inuu la tashado dadka shaqada ku leh oo ay kow ka yihiin murashaxiintu meelo badanna waa ka hadda puntland ka dhacday doorasho murashaxiinta in lala tashado ururada bulshada in lala tashadana waa wax meesha ku jira tashigaas horta ma dhicin marka si keli ah ayuu madaxweynuhu usoo xulay soon waxba nagala tashanin marka dad isagu ka agdhow oo isleeyahay hadday doorasha dhacdo way ku xaglinayaan weye dadka hadda lasoo xulay middaa waa middaa walow ay ku jiraan afraad lagu yaqaano wanaag iyo toosnaan wixii hadda ka dambeeya waxaa la iman doonaan ma garanayno laakiin kolley waa dadu isagu soo doortay wey oo taa way iska caddaho de sirba maaha arrinta labaad taa haddaan kaba gudubno mar haddii raggii iyo dumarkiiba soo qoray oo meesha joogaan hal la cayriyo iyo hal la kala diro hadda meesha kuma jirto oo waxa weeye waa wakti lumis taasi hadda laakiin midda meesha jirta waxay tahay barnaamijka loo dhiibay inay ku shaqeeyaan barnaamijkaasi aada u khaldan oo xaqdarro ah oo maaragtay dastuurkana khilaafsan qawaaniinta adduunka o dhan baa khilaafsan waana waa maxay barnaamijku waxa weeye waxaa la dhahay xubin kasta oo baarlamaan waa in la keenaa saddex qof saddex qof marka reerkii saddex xildhibaan lahaa waxay keenayaan sagaal qof sagaalkaa qof baa markaa saddex ayay ka xuranayaan maaragtay guddiga doorashadu waxaan ku baaqayaa marka in barnaamijkaas la joojiyo uusan hormuud u noqonin dhib meesha ka dhaca madaxweynuhu isagaa hadda awooddii haysta isagaa dhaqaalihii haysta isagaa militarigii haysta dee ha tartamo oo si xalaalaho xoraha u tartamo dee hadduu ku guulaysto waa la shaqeynaynaa waa gartay dhowaan shir uu kula galay madaxweyne hadda talada haya axmed madoobe wafdi ka socda amisom wuxuu ballan qaaday in ammaanka ay jubbaland isaga filan tahay ciidamadoodu joogaan idinku ma ku qanacsantihiin in ammaanka oo kale ciidamada jubbaland iyo ciidamada dowladda iyo amisom oo jooga markaasoo ay ammaanka goobaha doorashada iyo inta oo laluhu socda ay iyagu ammaanka garwadeen ka noqdaan horta ciidamada jubbaland waa ciidamadeenii waa wiilasheenii waan soo dhaweyneynaa laakiin waxaan ognahay oo aan dooneynaa inayna naga hoos bixin inay jiraan ciidamo daacad oo ah madaxweynaha keliya bal waxaad arkayseen kilibya la wareejinaya niman saraakiila oo labisan oo la yaqaano oo le nin imaan kara jubbaland ma jiro shan iyo tobanka seesoo soo socota sanana isaga ayaa xukumaya oo qorigii wata oo dareyskii qaba oo xidigihii labisan ayaa ayaad arkayseen oo la yaqaano ninka noocaasa see marka aan anigu marka u aamini karaa inuu amnigeyga sugo ama doorasho xalaala uu ilaaliyo taasi ma dhici karta marka anigoon wada cambaareyneyn oo dee bini aadamku isku mid ma aha saraakiil iyo ciidamo wanaagsan oo wadanka daacad u ah waxaa kala duwan inaad nin daacad u noqoto inaad dalka daacad u noqoto annaga waxaan rabnaa ciidanka jubbaland inuu dalka iyo dadka iyo diinta daacad u noqdo qof gooniyana ma laha oo waa hanti qaran weeye marka laakiin dad bay isaga khaldan tahay oo ninkii soo qoray ama dallacsiiyeybu wuxuu arkaa ninkaasi inuu isagu leeyahay oo isaga inuu ushaqeeyo isu maraya marka fahandarada noocaasi way jirtaa saas darteed marka baaqan soo saarnay wuxuu ahaa combination isku jir in isku dhaf in la keeno ciidamada jubbaland kow ay ka yihiin ciidamada federaalka ee somali national arm ayaa meesha jooga iyaguna iyana ay laba ka yihiin iyo xooga caalamiga ah ee amisom saddexdoodoo wada jooga waa inay meeshii ilaaliyaan si kalsooni dhaba loo helo laakiin haddii ciidan madaxweynaha daacad keliya haday haday haday meesha ilaaliyaan dhib baa iman karaa dadkii baa lagu xadgudbi karaa doorashadii baa la boodi karaa dadkii baa la handadi karaa intimidation iyo wax lagu samayn karaa marka si taa looga badbaado aan aanan loogu xadgudbin dadaalka ciidamada jubbaland ee wanwanaagsan aan loogu xadgudbin ba waxaanu dalbanay isku dhafka noocaasa in barnaamijkii ay ay ka dhex muuqdaan Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.